Maamulka degmada Abarawe oo kaashanaya shacabka degmada ayaa bilaabay furista meelaha biyo-mareenada ah. Dhowr xaafadood oo ka mid ah xaafadaha degmada Abarawe ayaa laga sameeyay ololaha iyadoo wadooyinka laga sameeyay xilli roobaadka dhibaato lagu qabay. Guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada Abarawe Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa bulshada ugu baaqay inaysan qashinka ku shubin meelaha biyo-mareenada ah.
saad u jeedaan baa waxaan ku jirnaa een, biyihii magaaladan halakeeyey ee inta badan guryaha ka dudumay dadkan barawa xalintoodii aan weli ku jirnaa Een, dadkana insha allahu tacaala horena waa ugu degnaa haddana waa u degaynaa meeshan waa meeshii biyaha marayeen biyaha dalcadda ka soo dega dowladda xerada waxay marayeen xerada mareenada xerada la dhihi jiray ee ceelhinta ay marayaan kanaalkan baddu ku darsoomaya marka tiraaradu way badan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u digaynaa dadka biyaha agtooda degan dadkaasi biyaha aad haskaga ilaaliyaan Een, hana maaragtay biyahana ha u dhug lahaadaan oo waxa weeyaan een, een, ha ogaadeen in xilliga roobka lagu jiro oo biyo badan iyo maaragtay guryo badan ay biyo qaadayeen dadaalka kolley wuu socdaa wixii dadaala ma yaro laakiin anigu bani aadan aan ahay waxaan tiri karnaa waa iska yaryihiin laakiin dadaalkeena insha allahu tacaala waa wadaynaa dadka laakiin waxaan u sheegaynaa insha allahu tacaala inay iska hagaajiyaan goobaha hor- hortooda insha allah bilahi asalaamu calaykum Si kastaba ha ahaatee, ololaha lagu furayo meelaha biyo-mareenada ah ayaa ku soo aadaya xilli dalku ka curtay roobka guga.